waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali iyadoo jimcadii ay ahayd maalinta u dambeysay ee teeramka koowaad ee iskuullada new south wales ayaa caadiyan ah xilli dabaaldeg laakiin waalidiinta iskuulka islaamiga ee maalik fahad ee galbeedka sydney ayaan la ogeyn xaaladda uu ku dambeyn doono bishan abriil afarteedii ayuu maalik fahad ku guuldaraystay racfaan uu ka qaatay sagaal iyo toban milyan oo doolar oo dowladdu ka jaratay in dib loogu soo celiyo iyadoo dowladdu sheegtay in iskuulku ku guuldaraystay inuu fuliyo nidaamka maaliyadeed ee hufan iskuulka ayaa codsi u qortay maxkamadda racfaanka ee arrimaha shibilka laakiin codsiga in lacagta loo sii wado intaa dacwaddu socoto ayay diiday maxkamaddu rig mitry waa qareenka u dooda malik fahad islamic school waxaan aad runtii aad ula fajacay in dowladdu aysan iskuulka siin fursadda uu u baahan yahay oo ah waqti gaaban oo uu isku habeeyo dalladda golayaasha islaamka ee australia oo loo soo gaabiya afic ayaa maamusha lix iskuul oo ku yaal dalka oo dhan maalik fahad iyo islamic school of cambera ayaa dowladdu si toosa uga jaratay lacagihii ay siin jirtay kadib markii hanti dhowrka dowladdu ogaaday in iskuulku uusan ka soo bixin shuruucdii dowladda federaalka maalik fahad ayaa la ogaaday inuu u shaqaynayay sidii faa'iida doon oo kale haddana wuxuu iskuulku ka shaqaynayaa inuu caddeeyo inuu ka madax bannaan yahay golaha islaamka australia inkastoo uu yahay iskuul goonii loo leeyahay haddana lacagta dowladdu siiso ayaa lixdan boqolkiiba ka ah maaliyadda guud ee iskuulka ku baxda kaiser trad ayaa dhowaan loo doortay inuu noqdo khasnajiga afic wuxuuna sheegay in hay-addiisu fulisay dhammaan codsiyadii dowladda uga yimid
and AFIC did everything from its end to satisfy the Minister for Education. Uh,
qaladaad ayaa dhacay afig way qiratay in qaladaad jireen waxayna intii tabarteeda isku dayday inay qanciso wasiirka waxbarashada wixii intaa dheer waa arrin u dhexaysa iskuulka iyo wasiirka waxbarashada haddii malik fahad albaabada loo laabo laba kun iyo afar boqol oo arday ayay tahay in boosas looga helo iskuullada kale ee ku yaal xaafadaha ku dhowdhow iskuulka qoraal ka soo baxay iskuulka ayay maamulka ku-meelgaarka ku sheegeen inay dib u diiwaangeliyeen iskuulka si fursadooda in maalgelintii loo soo celiyo ay usii badato qoraalka iskuulka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in iskuulku sii shaqayn doono teeramkaa soo socda ayna aad uga shaqaynayaan inay wax ka qabtaan arrimaha taagan ugu dambayntana ay qancin doonaan dowladda federaalka si maaliyaddii laga jaray loogu soo celiyo wasaaradda waxbarashada federaalka ayaa sheegtay inay ka shaqaynaysa sidii loo hubin lahaa in dadka go-aankan lacagta looga jartay iskuulku uu saameeyey loo taageeri doono loona siiyo taageerada ku habboon laba kulan oo deg dega ayaa lagu qabtay iskuulka mid ay lahaayeen maamulayaasha ku-meel gaarka iyo mid kale oo loo qabtay waalidiinta ayna ku doorteen guddi la xaala maamulka iskuulka waxna ka qabtaa walaacyada ku aadan mustaqbalka iskuulka mid ka mida waalidiinta iskuulka ayaa s b s u sheegay walaaciisa ku aadan iskuulka
last night a girl had an, almost had an anxiety attack in front of all the parents upset about
waxaan ka caraysanahay caruurta iyo sida ay dareemayaan xalay gabar ayaa murugo la dhacday waalidiinta hortooda iyadoo ka caraysnayd waxaa socda xaaladda maalgelinta iskuulka sababtoo ah cadaalad ma aha maxay dhibaatada iyaga ugu dhacaysaa waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali